xubnaha gobolka jubbada hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dabaylo ku dhufta sanadkiiba saddex bilood dabaylahan ayaa sababay in ay dad ku dhintaan doonyana ay ku qallimaan sidoo kale waxa ay dabaylahaasi hoos u dhigeen wax soo saarkii khayraadka badda ee gobolka jubbada hoose warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad kalluumaysatada ka shaqaysta xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa v o a u sheegay in dhaqaale ahaan uu dhaqaalahoodu hoos u dhacay kadib markii ay doomo fara badan ay ku qallimeen badda gudaheeda islamar ahaantana dad gaaraya ilaa labaiyo toban qof ay ku dhinteen waxaana ay sababtay taasi in ay kalluumaysatadu ay ku dhiiran waayaan in ay kalluumaysi sameeyaan cabdirashiid xasan sheekh aweys oo ka mid a kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa ka waramaya saameynta dabaylaha ay ku yeesheen iyo hoosudhaca dhaqaale ee sababay badxiran ka jira gobolka nolosheeda walahi markaan keeno oo kale maanta oo kale shan boqol door markaa gato waa imaana laba boqol qarashaa qaada saddex boqol soo hare saddexdii boqol markii lama loo dhigo boqol konton waxaa iskale doonta boqol konton ani raggeyga aan qaybsi jirnay haddana caro cunona caro qiimaha kalluunka oo gaaray heerkii ugu sarreeyey dabeelaha jira awgeed ayaa sababay in dadku ay iibsan waayaan kalluunka iyadoona ay ganacsatada kalluunka ay kuu sheegayaan in xilligan ay saameyn xoogan ku yeesheen dabaylaha sida uu v o a u sheegay maxamed abuukar maxamed oo ka mid a ganacsatada kalluunka tan hadda laba dooraa lagu qaadi jira hadde shan doolaray marahaysaa shan sixirbarra xoog lahaa jiro doomiyii malaaga keen jiri doomiyii koray saareen dadka xeermarkayaalka qaarkoodna waa baxeen xeerbaraa waa keeneen malaaga waa baxeen soomaalidaa soo hartay soomaalida qabowga dabeesha ma u adkaysan karta hadda saaxiibo hadda waxaa waaye waxba lama helayo alyoomkaaba cariiriya saaxiibkii inkastoo ganacsatada iyo sidoo kale kalluumaysaduba ay saameyn xoogan dabayluhu ku yeesheen ayaa dhowr jeeroo hore waxaa digniin soo saaray wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland iyagoona sheegay in loo baahan yahay in ay kalluumaysatada ka fuujignaadaan dabaylaha xoogan ee badda ku dhuftay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay dabaylaha ku dhuftay xeebaha gobolka jubbada hoose islamar ahaantana ay ku dhinteen badda gudaheeda labaiyo toban qof iyadoona ay burbureen ilaa toban doonyood sida uu sheegay waxaana uu digniin u diray guud ahaanba kalluumaystada xeebaha gobolka jubbada hoose khasaaraha ka dhashay waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba uu ka dhashay tirada wasaaradda diiwaan gelisay dadka dhimashada waxay gaarayaan ilaa iyo labaiyo toban ruux dadka doomaha ku hallaabay oo khasaaraha soo gaaray agabkii saarnaa doomaha iyo doomahana waxay dhan yihiin tiradoo toban doomood waxay keentay saameyn aad u badan bay keentay oo ay ku keentay dadka kalluumaysatada ah kalluumaysatada ah iyo dad kale badda isticmaala inay ka digtoonaadaan xilligan adag inay isticmaalaan badda hadday ka maarmi waayo inay isticmaalaanna inay isticmaalaan qalabka life jacketka loo yaqaano ay taxadaraan meelo fog aan gaarin dabaylo xoogan oo sanadkiiba saddex bilood ka dhaca xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa sababa in ay dad ku dhintaan sidoo kale waxa ay dabeelahan saameyn xoogan ay ku yeeshaan ganacsigii kalluunka iyadoona ay hoos u dhacaan wax soo saarka badda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo